ankiraan soddon qofood yo ka dhamatay tiro deerasa labaatan kan liildiryin kureeda markii oo isticmaaleen warbiyeedo iyo kiyaali deegaanka masuubi oo ku tirsan gobolka baay dadka deegaanka iyo welibayo sheegahana intii dad ka dhimadan iyo kasumowin biyo haraage oo wasuqoowi oyo ka jiran wartaaseya ku kumid ee dadka deegaankaas ka noola yo idaacadda warsane magaalada baydhabo xaqiijiyey tirada dadka dhimadan iyo weliba sababto sheenti
marka taabaankeena labaatiyo onayada todobgofa malo sababeekanagadeen wartan biyooshi oo wallanka daray lanki walka darayna ilaahay og saasiji sababtiya kadhamadan una moojini langa walka daraya lareye ada lamba biyogaas waraab xaalshay ilaa ada ad halbalbalan jeedmata bukaanka meedatay oo kadii maybuwa dadka kadhamadii oo dhulkaas kadhamadii lanka koo bilaab kamiha bilaaway unta diide bilaawo kuwaad untoobusu diide marsiisu beerka gobadaan walaa beerka gobadaan beerka boo gobadaan mada usuba nahiyel beere hooba nahiyel beere mada usuba sariita seeda ogsunta sariitooba seeda usuba may sheenay wal manda oo labalabileeraa sheenay lablabada haddii disheena may kale lukula meetana shiban atan hanka bee shibankaasi mandagaasi weeda lanka fuug bee usu dhamba mada atshii dhama qaatame haan shay ba haddii sugaatamoona haddii isu gargaaran suubi oon hanin suubin ka gale haddii gargaarla aan suubiyoona caafimaad arag haddii isu tiis balka dhiman
wasiiriyo ku mid ahin wasiirka maaliyadda maamulka koonfur galbeed soomaaliya sheekh xasan lugbuur wasiir kubka dhegista wasiir ku-xigeenka biyoy macdanta agaasimaha wasaaradda caafimaadka iyo xubno kale oo ku tirsan guddiga gurmadka abaaro iyo weliba iyo seedana tuulada masuubi oo baydhabo inis jiraan qiyaastii labaatan kilomitera mas-uuliyiinta markiyo deeran deegaankaasiya yo weliba yo kormeerana wartii biyo ka jaran i dadkii isticmaali biyoogasaya wasiir ku-xigeenka biyoy macdanta maamulka koonfur galbeed soomaaliya yo weliba markaasi use sheegay intii biyoonyo haayan haanoo wasaqaysan ooyo markaas ku dhaladan cudurro shalgadiisan sidoo kaleed weliba use sheegay intii oo mardhow iyo booqdo doonan deegaanada kale oo ka tirsan deegaanada maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo biyoosho dhan ku shakiisinya intiyo iyin haano cudurro markaasay ku dhalada kora
bismillaah madoora salaamatiin marka la maalmaysiga ku tacsiyeeyeen dadkii kalleedii shubanka maylanii sheegay tuuladan ininka dhammaadeen ilaa soddon iyo lama qof wartaha aragni munaasab mahayn war biyoji sidagna kaadegni la waraaba laakiin dabcan dantasinka khasabti haa dar hadalani sheegi marka hadirukuba yani culays jidkabna distansi hay insha allah may kalelani sheegahaya tuulooyin badanoo eedan ooma noo deriskiin ah bal bari iyo baridembi iyo hadidaaranna ini tuulooyinkaas biilahla deer hooba laneyska naxariisana naxariis ma helo dadkaas geeka inta biilisheena dheegaan hasiin ororaya masiinka la talii faday siin ku codsan faday inisan bal biyowal ku siidan insha allah la towbadseen dhabaatama dhiyaasa ilaa bani aadamka usi galantiska la kooye marka ilaahay ini liignagada insha allah wasaaradda biyaha iyo wasaaradda caafimaadka ini marbadan hasiinkananaga doonaan rajeeye eeda aan mahadsantiin insha allah
agaasimaha wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed soomaaliya isaaqa maxamuud mursal iyo ku warami xaaladda tuulada iyo ka arigan usoona sheegay intiyo deersenga daawo lanka qabadow dadka kale ee liil daran cudurka shubanbiyoodka
bismi illahi raxmaan raxiim isaaq maxamed ali ere agaasimaha wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed tuulada masuubiya geeka wayn sheentay dhibaato oo gaar ku kaete tuulooyinka kale baydhaba kareersan wali gaaran ahaa intii inta shuban biyood oo xoogan ilaa konton iyo todoba qof oo daher tuulada ee wal geesi gaarshoona ka dhamadan gaarshoona ilaa hadda la jiifan wali inshaanay daawiyar oo aan ka filnayn laakiin waliba een ka tirgalna intii dadka laha ka rever garay mise laha ka qaada intii bay dhowla ku sheeno daawlaan anin dhamana een dadka oo may leedahay deegaankan gaar ahaan dadka health bostigan qaabilsan iyo way ku codsanayoona intii oo dadku oo arrest iyo may leedahay kaniinka biisafeeyaha iyo falabooyinka hadda la sheena dadka laha ka samata bi dadkana biyo on dhangna ilaa ma biisafeeyahaas la ka darama insharahadan may leedahay umbatangna may leedahay walaam laha ka geysi eediyadan mahadsantiin wasiirka maaliyadda sheekh xasan lugbuur oo sidoo kale usu ku mid tahay guddiga gurmadka abaaro iyo dadka deegaanka deersinga booyado biyo si dadka biyogasay wasaaqaysan iyo nkumaaruman ku jira oon badan gaajo iyo cudurro wali sheegnay mayla raayay daawooyin unkafalanayna iyo mayla raayay booyido biyo ah taasoo uuna mayla raayay kormeerahayna kormeerkan uniigu heliyen insha allahu haddii ilaahay roon un rajeyno in waqti dhow haddana baahida mayla raayay bulshada la sheer garayno caalamka walinka baadana iyo hay-adaha samafalka dowladda federaalka iyo dowladda un ku tirsanaba ini iyo shacabweynaha dhaqaalo galanta kahayoba iniyo umuddo iyo dhan abaari oonga ka jarta ini mayla raayay dhibaatada la dheebsado maywa hawala walingay bulshadu bulshada mayla raay dowladingay bulshada mayla raay dhatiya walikay bulshadii haddii dhibaataysanta way waaha ini un mayla raay ununa dhibka la dheebsano waajib nasaaran waay walayanka baaqane dhammaan inti war awoodu ini bulshada geeka meeliya meel rooma leh meelun hata koo inaydan hata geeka ilaahinin waafajiima dhammaan intani herarsan saasu ini mayla raayay bulshadaasi laha caawayo un oo ka hadalaanu magaca dawladda koonfur galbeed iyo guddiga abaaraha leenhilsaari mayla raay ni deegamidan war kuga badan way ku codsadaan caalamka iyo intii war awoodu ini ummudan hala deeraan war alla wala awoodaan iyad iyadan mahadsantiin wasiir kuubka dhegista dhaqaacilinta tababarada maleeshiyaadka maamulka koonfur galbeed soomaaliya xasan xuseen maxamed xasan eelay yaa weliba uusan hambalayay guddiga gurmadka abaaro maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba ciidamada maamulka koonfur galbeed sidiyoo gurmadkii weliba ammaankiiyo nisukaaladan walin uusan tacasiyi indiraya dadkii dadsho ka dhimidi waroogasaya
bismillahi raxmaan raxiim guddiga abaaraha agaasimaha isbitaalka xildhibaanada maamulka degmada golaha wasiirada ee dowlad goboleedka koonfur galbeed agaasimiyaa ciidamada booliiska gaarka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed dhammaan odayaalka dhaqanka dadka ka nool geeka tuuladun masuubiye oo una koyni waleenka koynay meel xaaladii isku adagtaa isku dhabaysan ilaahay kafuur raxiimkahay mandhar khayr qaba allasheenna ilaahay dhibka dadka ku bii koro maadada koowaad ilaahay wali ku tuugane in ilaahay kafuur raxiimkahay dadkun dhibku ku saaro ilaahay roobsheena koro ilaahay dhii roobsheen sidee isna argaasan wali seenay meel warce oo oo oo oo oo oo oo dadkun ku bii orordaayeen biyoosha yaraadeen biyoogii oo isbedeli lankii aragooba kalarsho isbedelay infaylanayna dad badan oo dhibaato biyoogaas injaysideen jaraanyoon walilana ilaahay kafuur raxiimkahay caafiyo mayan mahadnageeyo wasaaradda caafimaadka oo agaasiminja noola dareera oo howlkarnamo wadaan guddiga abaaraha oo oo ragbadan noola dareeraan iyo guddoomiyaha maamul guddoomiye ku-xigeenka degmada baydhabo oo isu naftiis shaqo badan wado degmooyinkii isu tuuliyaalkii isu hoos kooyay isu rogo an mahadnagee wali walaagaas doon sagaare anka mahadnagey ciidamada booliiska gaarka ah oo ku qayb qaadaday dhina welba hoya nagata sugitaanka ammaanka dadki iyo hor nagata jiditee ee koonfur galbeed furitaanka hoya nagata mahadnagee ciidamada iyo guddiga abaaraha iskaaladahayaan weli wadaana biyo dhaamin dadkun araga haytaan dad walaalnyogaana ew dhabaysniin biyo imbaahanyiin walaamaa imbaahanyiin wal imbaahanyiin daawi imbaahanyiin nolol ina walba imbaahanyiin dadka nuxsaniinta ee soomaaliyeed gaar ahaan dadka shalciyin dadka degaanadun koonfur galbeed ha ku jeedaan wali lana kaalmayo dadkii walaalnyogin ee dooshaleediis walmataraw ini tururug la guro halaha kaalmayoy wala ballan qaadana meel alla meela degaanadun ka saabsan ciidamada booliiska gaarka iyo haan dowladda federaalka iyo ina walba inayoo iskaaladaan oo jiditay oo furan dadka masaakinteen iyo waldeersiyaan dadkun dhabaysana wala codsadaan ini geeka shaleediya annagana wala liinsheenow ini maal walba biyo liinsheeno ini raashin liinsheeno ini daawo liinsheeno wal walba ini laku caawiyo ilaahay kafuur raxiimkahay dadkun abuurdii isu un magan laakiin wala xil ku saariya dadkii yoladaan xil ku saariye laakiin geeka dadkun dhibaataysan ka fiirsada isoo xoolo qaba oo war sii waayo wala yaraane xooladaas xoolo la kaga saari waayo laakiin geeka dadkun gargaari waayo wala in aragaane lan usi naftiisba ilaahay wala rabo min sharri xaasidin idaa xasada walankii xaasida dadkun geeka gargaari waayo ilaahay baa xasada doon ilaahay idin shay ilaahay wala warsadaana inay roob oo khayr qaban inshaana insha allah wala insi gudubin doona meelo kale insi gudubin doona si dareena kaliya masuubiin ma kaadano deegaanadu dadka dhibaataysan dhan wali fadaan in wali tabar la deeri karo maal walba la deerno eediyada aan maasintiin dadka dhibaysan wali raane dhibka ilaahay yeesheen ilaahay nagada ilaahay qafuur raxiim ka tuugo salaad in roob doon roobku malku quursadaan inta isaga saartaa jiilada la bilaabo roob muqoon inta isaga artaan quursadaan ilaahay malku quursadaan ilaahay qafuur raxiim malku quursadaan nicmadiisa shalay iyo daraad barooba meel ku qubadi lahay ilaahay qafuur raxiim ka meel roob ku qubadi walow dadkii roobkaas un qubadayna roob caafimaad leh oyoo ka khayran allan ku weele ilaahay unun wali warsanaada inay roob isu niinshoon oo dadkun dadkun rooba deeqa kore inay isu roob niinshoon qur-aanka hal akriyooy culamaa diinka wali faraana inay qur-aanka akrisadaan cudur iyo abaar iyo wali in iska darsamay iyo ol umudun umudun yeeba walbadan banaayta habeen walbadan aan ka darsamay ilaahay idin sheey ilaahayna wali warsadaana inay abaartay olku ku dulqaada eed iyada aan mahadsantiin insha allahu garabkiin ayna siin garab teegna mar walbana masiin kumagadaadaan doono eedaan aan mahadsantiin